maamulka ay xabashada etoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa wada afduub iyo xari ka dhan ah shacabka ku dhaqan halkaasi halka wasaaradda waxbarashada etoobiyana ay ardayda jaamacadda jibjiga u diiday natiijada imtixaan ay shahaado ku qaadanayeen maamulka uu madaxda ka yahay mustafa cajar ee etoobiya ay ka dhisatay dhulka gumaysiga ay ku haysato ee soomaali galbeed ayaa wada afduub iyo xari ka dhan ah shacabka ku dhaqan halkaasi dadka ay xireen waxaa ka mid ah nin lagu magacaabo maxamed nuur kaas oo muddo toddobaad ah aanan la ogeynin halka uu jaan iyo cirib dhigay islamarkaana la aaminsan yahay inuu ku xiran yahay xabsi qarsoodi ah dhanka kale ardayda wax ka barata jaamacadda jigjiga ayaa mar kale lagu celinayaa imtixaan ay dhowr jeer horey u galeen kaas oo ay ku qaadanayaan shahaadada jaamacadda sababo la xiriira wasaaradda waxbarashada etoobiya oo doonaysa inay ku dhacaan imtixaanka